الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسنا وحو كبلابنيا بلوغا سورة الذاريات سورة الذاريات مكية ومكي آيات هذا واللحظة آيات suuradda konton iyo koowaad ama kow iyo kontonaad xagga suwarka tiradooda wey waa iska garanaysaa ee qur-aanka makiga ah intii uu ka hadli jiray ayay taabanaysaa dabaylahay tilmaamaysaa maraakiibta badda maraa la tilmaamaya daruuraha roobka xambaarsan baa la sheegay doonyaha dul sabaynaya biyaha dushooda ilaahay qudradiisa iyagoo culays badan wada baa laguu sheegaya gaaladii makaad iyo dhibaatadoodii baa laga hadlaya muuminiinta muntaqiinta iyo waxa ilaahay u diyaariyey baa laga hadlaya qudrada ilaahay iyo waxdaaniyadiisaa la tilmaamaya rusushii qisooyinkoodii baa la sheegi nebiyullaahi ibraahim iyo nebi luud iyo qisadii nebi muuse intaba waa la tilmaamaya ummadaha reer caad iyo reer samuud iyo qowmu nuux iyaa la tilmaamaya qisooyinkan qur-aanka lagu soo celcelinayo waxaa ku cibro qaadanaya man kaana lahu qalbun ow alqa asamca wa huwa shahiid ilaa hadda la soo sheegayo waxa weeyaan waa kuusii muuqanaysa waxaa lagu khatimayaa suuradda ujeedka abuuridda insaanka iyo jinka la abuuray yoolka halkaa la higsanayo dee ilaahay inay caabudaan weeye xikmaddu bismi illaahi araxmaani iraxiim wadaariyaati baan ku dhaartay dabaylihii sayrinayey siigada iyo carrada iyo boorka darwaa yaas sayrin iyo firdhin waxaa jira bacaadka iyo boorka iyo ciidda dabaylaha saa u kaxaynaya waxaa laga yaabaa dhul dhan inay ka dhigaan bacaad miiran tiradii ka batay oo xataa keenta mararka qaar in la mari waayaba bacaad darti deegaanadeennaabaa qaar saasi dabaylihiibaa waxay keenayaan bacaad tiradii ka batay waxaas iga dhacaysa iyo boor oo dabayluhu kicinayaan dee wadaariyaati darwan wey taas baan ku dhaartay falxaamilaati baan ku dhaartay daruurihii xambaarsanaa wiqraa culayska culayskaasi waa roobka culayskiisa biyaha culus daruuraha xambaarsan qasabadaha tuubooyinka daruurtan weyn ee biyaha ku dhex jiraan xambaarsan biyihiina waa xayaatulbashar xayaatulxayawaan noloshii baa ku sugan taasna waa ku dhaartay faljaariyaati baan ku dhaartay kuwii dareerayey doonyihii dareerayey biyaha dushooda yusraa si sahlan jaryan sahla dareerid sahlan waaha wax iska saaltaynaya badda markii la maraye socod sahlan baa saa iskaga marayaan doonyihii saasa iskaga dul sabaynayaan allaahu akbar binu aadan baa saaran dunyaa saaran bucsharaa saaran wakaa falmuqasimaati baan ku dhaartay baa ilaahay malaa'igtii qaybinayey amraa amarka malaa'igtu maxay qaybinayaanoo loo wakish kuwa arsaaqda qaybinaya kuwa roobka qaybinaya malagba meeshii loo diray shaqadii loo diray waxyiga kuwaa u keenaya ambiyada sida jibriil oo kale culimmada waxay tilmaameen mika-il oo kale risqiga iyo raxmadda in loo wakiishay israafiil oo kale buunka yeerintiisa iyo suurka inuu yeeriyo casraa-iil oo kale arwaaxda qaadidooda inkastoo qur-aanka iyo sunnada dee magaca casraa-iil aan lagu tilmaamine lagu tilmaamay malakulmowt malakulmowt unbaa tanna way caan baxday malakulmowd casraa-iil in la yidhaahdo ilaahay malakulmowd buu ku magacaabay malaa'igtaas baan ku dhaartay falmuqasimaati amra ilaahay ashyaadan oo ku dhaartay ashyaadan horta waa ashyaa waa kuwa ashyaa cajo badan wey wax weyn baana laga qaadanaya jawaabulqasamkii meeye marka intaasaan ku dhaartay innamaa tuucaduuna waxa laydin yaboohay la saadiqun run weeyaan oo maxay ah hawaab iyo ciqaab waxa laydiin yabooho laydiin sheegayo imaan raba xashriga iyo nasriga iyo isu soo saarku waa inamaa tucaduuna lasaadiquun laamrun laamru sidqin arrin runa weeya weli waa socotaa intaasaan ku dhaartay arrinkaas waa run wa ina addiina jazaha iyo is-abaalmarintuna la waaqicun mid dhacayo wey shaki la-aan is-abaalmarin baa imaanaysa dhaartaa intaa markii lagu dhaafo jawaabtiina halkaa la dhigay dhaar kalaa la gelaya ilaahay wuxuu yidhi wasamaayi baan ku dhaartay ilaahay isagu waa ku dhaaran karaa wuxuu rabo khalqigiisa iyo waa inaguse isaga un baan ku dhaaran karnaa smaadiisa iyo sifaadkiisii ilaahay subxaana wa tacaala wasamaa'i baan ku dhaartay baa ilaahay leeyahay samadii daati lxubuki dara dariiqyada samadii dariiqyada wadooyinka u saaxiibka ahayd wadooyinkii la sugay ama daati alxubuki daati alkhalqi alxasani abuurka iyo bidhaanta wanaagsan ilaahay siiyey u saaxiibka ahayd daati alxubuk alxubuk waxaa la yidhahda maalan meel biyo ku jiraan markii naacow yarsaa biyaha u dulmaraso hadba biyaha deliig baa muuqanaysa deliiga yaryaroo biyuhu kala dambeeyo oo biyaha si ay markay isku riixaan maaragta deliiga yaryar ama bacaadkaaba wuxuu leeyahay isaguna sidaasoo kale mardimo ama deliiga noocaas oo kale ah bacaadka ama timahaaba markii qofku uu maaragtay shanleeyo waxay leeyihiin qaybqayb saasoo kale ah marka hadda samadii baa laga hadlayaa wasamaa'i baan ku dhaartay samadii daati lxubuk wadooyinka u saaxiibka ahay taasaan ku dhaartay inaku idinku la fii qowlin qowl dhexdiis ba ahaateen qowlkaasoo mukhtalifin iska hor imaanaya iskhilaafsan macnaha gaaloy qowl mudariba isbaraanbaraya baa kaga sugantihiin nebi moxamed arrintiisa calayh salatu salaam hal hadalku dhegmayaan hadba mid bay u boodayaan nebigay dhahayaan ku sheegayaan mar inta af la gaadheeyaan waa saaxir kuwo kalena waxay dhahayaan waa shaacir kuwo kalena waxay dhahayaan waa majnuun hadba meel bay u boodayaan ilaahay wuxuu yidhi yuufaku waxaa laga iilayaa canhu qur-aanka ama canhu iimaanka ama canhu nebi moxamed xaggiisa canhu bimuxamed nebi maxamed alayh salatu slam xaggiisa waxaa laga iilayaa mankii ufika laga ilay yuufaku canhu man ufik kii laga iilay baa laga iilaya qofkii hanuun loo diiday fii cilmillaahi inuusan hanuunin loo qadaray baa laga xirmaaninaya oo laga iilaya qur-aanka ama nebi moxamed laga iilaya amaba iimaanka loo diidaya qutila waa la lacnaday alkharaasuuna beenaalayaasha qutila waa maxay lucina waa la lacnaday alkharaasuuna alkadaabuun wey beenaalayaasha debeen inay sheegayaan waaba iska caddahayoo waxay dhahayaan waa saaxir waa kadaab waa shaacir waa kada qatligan hadda waa la dilay maa qatligu xagga rabbi markuu ka yimaado bay yidhi ibnulambaari bimacnaa lacna weeyaan qutila alkharaasuun waa la lacnaday wey cid la lacnaday waa bimansilati almaqtuuli ilhaalik mid la dilayoo halaagsamoo kale buu ka dhigan yahay mid lacnad ku dhacday waa u dhammaatay qutila alkharaasuun aladiina kuwaasoo hum iyaguba fii kamratin ahaaday ayay ahaadeen saahuuna laahuuna sahwisan halmaansan aakhira amarkeeda waxa weeyaan waa kuwaas lacnaddu ay ku dhacday weeyaan waxaa dhahaysaa aladiina hum aladiina kuwa hum iyagu fii kamratin ahaaday kaga qabar dabool bay ahaadeen jahli iyo baadinimo baa daboosh khabarun bacda khabar saahuuna hum iyagu saahuuna wey kuwa kaafiliina weeyaan waxay halmaansan yihiin wixii la amro iimaan ahaa inay rumeeyaan nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam yasaluuna waxay weydiinayaan ayaana goormuu yowmuddiin ahaaday is abaalmarinta maalinkeedu waa jees jees kaalay goormaa la is abaalmarinayaa xisaabta maalinteedu waa goorma jezaha maalinkiisu waa goorma yasaluuna ayaana yowmuddiin ilaahay wuxuu yidhi yowma maalin wey hum iyagu cala naari naarta dusheeda yuftanuuna lagu fitnaynayo haada aljazaau abaalmarintaasi kaa'inun yowma maalin hum iyagu cala naari naar dusheed yuftanuuna lagu gubayo lagu fidnaynayo la gelinayo wey yuqaalu lahum weliba waxaa la dhahayaa ama taquulu lahum khasanatu naar naarta malaa'igta ka adeegaa waxay ku dhahayaan gaalada duuquu baldhedhamiya fitnatakum fitnadiinni macnaha cadaabkiinni dhedhamiy dhedhamin duuquu fitnatakum saasay dhahayaan haadaa kan aladii kii way kuntum ahaydeen bihi isaga tastacjiluuna kuwa degdegsada adduunka kaa degdegsan jidheen weeye ee baldhedhamiya duuquu fitnatakum haada haada aladii kuntum bihi tastacjiluun tastacjiluun qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina almuttaqiina kuwa muttaqiinta ah fii jannaatin jannaad dhexdooday ahaadeen iyo wa cuyuunin ila dareerahaya aakhidiina xaalayin kuwa qaadanayo ku raalliya maa kii aataahum uu siiyey rabbuhum rabbigood maamuusidda iyo karaamaynta iyo soo dhoweynta iyo nicmada lagu abaalmariyey ayayba iska qaadanayaan waa ku raalli maxaa yeelay innahum iyow kaanuu waxay ahaayeen qabla daalika kan hortiis muxsiniina qabla daalika halkanba intaan la imaan fii daari dunyaa adduunyadii intii la joogay bay waxay ahaayeen muxsiniina kuwa muxsiniina fil acmaali acmaasha wanaajiya oo daacada kaanuu fi dunyaa qabla daalika qabla dukhuulihim aljanna intaysan jannadaanba gelin ka hor adduunka hadda inta la joogay bay kaanuu waxay ahaayeen muxsiniina tilmaamay halkaan markay joogeen dadka wanaagsan hadhow saan noqon doona halka hadda laguu sii sheegaya innahum kaanuu qabla daalika muxsiniin kaanuu waxay ahaayeen qaliilan wax yar oo min alleyli hameenka ka mid ah maa yahjacuuna yahjacuuna kuwa seexda maadu sileeya tawkiid kaanuu waxay ahaayeen maa yahjacuuna yahjacuuna kuwa seexda qaliilan wax yaroo min alleyli qaliilan min alleyli maa yahjacuun wax yar bay hameenka seexan jireen maxay samaynayaan haddii hameenkii o dhan qofku iska soo jeedo ummadaaba haddaan seexanoo belo kale ku soo jeedee kuwaa laga hadli maayo kuwaas ma aha wax yaray seexan jireenoo salaad iyo dikri iyo khayr iyo qiyaamuleyl bay u taagnaan jireen wax yaray seexan jireen wa bilasxaari asxaarta hore awaakiru leyl hameenka gebagabadiisa hiraabaha hore hum iyagu yastakfiruuna waxay ahaayeen bilasxaari xilliga arooraha hore ah hum iyagu yastakfiruuna kuwa istikfaarsada gaboodfalkii ka dhacay bay ilaahay leeyihin ilaahu naga saamax naftooda waxay ku tirinayaan inay mudnibiin yihiin istikfaartay badanayaan aroorta hore hadda fiiri xalay waa soo jeedeen waa soo tukadeen waa soo cibaadaysteen isla fiicnaan mayaanoo salaatuleylaan tukanaado waa fiicanoo saasaa nahayo alleel waxbaa qabatay islama aha intii badnayday soo jeedeen wax yaray seexdeen misna aroortii horey kaceen markaasay misna leeyihiin dib hadalko intay u raacaan arrimahoodii gaboodfalkoodii bay arkayaan maanta markaa waxaa samaysay ama meeshaa tagtay ama hadalkaa tiri xisaabtaas markuu qofku isxisaabiyo alleelahay wax habboon ma ahayn alleelahay wixii cibaado iyo khayra caawa qabatay wixii lagaa rabay ka badan bay ahayd baa lagaa mudnaa baa lagugu leeyay markaasaa qofku istikfaartu dawaa ilaahu ii dhaaf iyagoo xalay saa ahaa bay aroortiina misnaan islama fiicne wabilasxaari hum yastakfiruuna weeyaan bal hadda u fiirso waa ammaan labaad waa dadka waxay cibaadada iyo khayr samaynayaanba waxba ka soo qaadi mayaane inay gabadfal iyo dembi mudnibin yihiin bay iska soo qaadaya ee ummaddan hadda wixii qofkii wax yaroo khayra sameeyaba waxa weeye ha in la baahiye rabo in laga sheega rabo oo aan hebel sadaqa siiya igu qabo kamarada haa salaadaan tukada igu qabo aan dawaafe kacbada igu qabo kamarada aan waxaa sameeye qofkiiba waxaa caalam kaloo waxaa la galay gebigiisiiba la wadaag ah ummad kale wax kasta lala wadaagayo wixii qofkii la rabay riyaagii iyo sumcadii iyo wixii inuu ilaa xad ka fogaado wabilasxaari hum yastakfiruun wa fii amwaalihim maalalyaalkooda dhexdooda waxaa ahaaday xaqun dadkii wanaagsan baa laguu sheegaya xaq baa ugu ahaaday lisaa'ili midka baryootamaya su-aalanaya iyo walmaxruumi midka laga xirmaaniyey su-aasha iyo waxweydiisiga maxruum waa midkaa laga xirmaaniyey waa ammaan saddexaad xoolahooda waxaa ku jira oo kaba qorshaysan xaqun macluumun waxaa jira waxayba ugu talagaleen ee macluum ah oo ay naftooda ku waajibiyeen inay siiyaan dadka tuugsanayo wax tuugsigu ii dhiibi keliya ma ahayn siyaalo badan wax laisku weydiisaa dadka wax su-aalanaya iyo kuwa aan wax su-aalanayn labadaba qorsha ay u hayaan dee qofkaan isagoo wax weydiisanaya markay dee gaajadu ku dhegto ama dhibaatada ku dhacdo dee waa dhawaaqayaa war saasaan ahay ba leey war gacanta ii fidii war meesha iga qaada a wargaajadaga reeba war meel heble ay gaarsiiye kaasi isagu waa afkiisagu ku hadlayaa kuwo waxaa jira imaamadoodu iskaga dhaqan tahayoo meelahooda khayrka iyo cibaadadooda iyo daacadooda iyo duruustooda iyo ummadooda ku dhex jiro oo waxaa garan kara qof fadin oo fahmo badan walle qofkan talow muxuu xaalkiisu seeyi wax ma soo galaan muxuu ku nool yahay yaa nolol ma haystaa markaasuu intuu ogaado ilaa waa maxruumo waana qofaan cidna wax weydiisanayn laa yasaluuna naasa ilxaafa dadka waxba ma weydiisaan yaxsabuhum ljaahilu aqniyaa min atacafuf qofkaan xaalkooda jaahilka kaa wuxuu moodayaa dad wada hodanahoo waxaysto oo iskugu aadan tahay qofkaas buu moodayaa waxaana laga yaabaa in maradu dhexda ugu xihan tahay baahi darteed markaasuu waa in dheer garadka la sheegay inta fahmo qofkaas buu wax siinaya ama meel nololow geynaya marka dadka wanaagsan waa dadka xoolahooda xaqaas ka diyaarsan yahay lisaa'ili iyo walmaxruum maxruum weeye kan laga xirmaaniye marka qaba qubuuraha iyo qofka la dhintay ee laga hadlayo kaas waxa laha marxuum marxuum dad baa xoogaa isku dhex laba oo khatar isku gelinaya taa waa marxuum waa allow naxariisay bay ka dhiganta ya haddaa kan kaas u isticmaashid ee khatar weeyaan maaha shaqa iskuma leh wa fil ardi ardada dhexdeeda waxaa ahaaday aayaatun aayaad waaweyn ayaa ugu sugan lilmuuqiniina kuwa muuqiniinta ah ee yaqiininaya ilaahay cadamadiisa subxaana wa tacaala dhulku cajab badana markaad hadda dhulka dee dhulka ilaahay iskaga dul soco maaha dhankaa u dhaqaaqdidba qofka muuqiniinta ka mid ah waxbuu arkayaa la yaab leh dhirtan iyo kala duwaanaanshaheeda xayawaanaadka buurahan bahgooyaashan iyo dhulkan qafraha ah badahan webiyaashan waxaasuu arkayaa ummadda ku dhex nool kala midabkooda kala luqadooda yaa kala fakir duwanaanshahooda waxaasoo dhan wa fil ardi aayaatun lilmuuqiniina iskaga dhex soco oo weligaaba ha u tafakurinoo ha fiirin maaha wa fii anfusikum nafafyaalkiinna dhexdoodana aayaadba ah aayaad baa halkaas soo qadaraysa idinka nafsadiinna aayaad waaweyn baa ku sugan afalaa tubsiruuna war ma weydnaan ujeedi bal naftaada fiiriyo binu aadamkan bilowgiisa iyo ilaa dhammaadkiisa bal iyanana fiiri maqalka iyo aragga iyo caqliga iyo carabada iyo midabyada iyo dabeecadaha iyo waxaan uu ka kala kooban yahay bal isagana fiiri wa fi samaa'i samada dhexdeeda waxaa ahaaday risqukum risqigiinniba ahaaday iyo wamaa tuucaduuna iyo wixii laydin yabo waxa laydin yabaahayo asbaabu risqikum weeye risqiga asbaabtiisu kor buu ka imaanaya roob baa imaanaya magaalada iyo baadiyaha iyo meel kasta nolol baa imaanaysa kan xataa xoolo dhaqan maaha xoolaha keliya roobkaa iyo biyahaasaa noloshoo dhan iyo beerihii iyo xayawaanaadkii iyo caafimaadkii iyo wax kasta halkaasaa roobkii markuu yimaadaa baa la helaya risqigii baa halkaa ka iman iyo wamaa tuucaduuna waxa laydin yabaahay oo hawaab iyo ciqaab xaggaa laga soo amrayaa wey xaggay ku qoran yihiin fawa rabbi samaa'i samada rabbigeedaan ku dhaartay ilahay de isagaa isku dhaaranaya marka samada rabbigeedu waa alle fawa rabbi samaa'i baan ku dhaartay samada rabbigeeda iyo walardi ardade innahu kaa isagaa ee lasoo sheego laydin yabaahayo la xaqun xaq weey innahu kaa isaga ah oo kee ah madkuurkaas risqiga iyo waxa la idiin yaboohay oo bacdi iyo isu soo saara la xaqun waa dhab waa xaqiiq wey midla maa annakum tandiquuna saa idinba hadda u hadlaysaan qof hadda inkiri kara mayaa jira inuusan hadal jirinoo hadlaynin say xaqiiqo u tahay isku ogtihiin inaa hadlaysaan oo u hadli kadhaan oo qof inkiraya usan jirinoo dhahaya dadku ma hadlaan ama anigu ma hadlo saa taasi dhab u tahay sidaasoo kale tanna xaqiiqa u tahay midla maa annakum tandiquuna saa idinba u hadlaysaan oo kale bay dhab u tahay bal arrintan cajaa'ibteeda fiiri midla maa annakum sayaan tan cidna u inkirayne inaa hadashaanee hadlaysaan ay xaqiiq iyo dhab u tahay saasoo kalea waxa laydiin yaboohay hawaab iyo ciqaab iyo risqiba ay xaqiiqa iyo dhab u yihiin midla maa annakum tandiquun qaala tacaala ilaahay wuxu yidhi waxaa la gelayaa nebiyullaahi ibraahim martida u timid halla taakama kuu yimid nabiyullaahi moxamedo calayhi asalaatu wasalaam xadiidu dayfi ibraahiima nebiyullaahi ibraahim martidiisii dayf bimacnaa hadda waa jamcana waa ku dhacay martidiisa warkeedii ma kuu yimi martidii almukramiina la maamuuso la karaameeyey ilaa malaa'ig weeyaanoo malaa'ig bay noqonayaane xag rabbina malaa'igtu waa ka mukramiin nebi ibraahimna marka ay u yimaadeen agtiisa waa u howlgalay oo waa karaameeyey waa soo dhoweeyey marka waa tashwiiq hadalkaa la isjeclaysiinaya horta ma haysaan mad og tahay martidii nebi ibraahim u timid ee la karaameeyey warkeeda ma haysaa yaa rabbi ii sheeg weeye haa qofkiiba wixii jeclaysay oo kaasaa loo sheegaya hal ataaka xadiidu dayfi ibraahiima almukramiin adoo yidhi weeye ma og tahay waxa yaa warka hebela ma laguu sheegay waxa dhacay war ma ka haysaa mayaa iska dhaqaaqayaa qofka ma ii sheeg war maxaa jira buu leeyahy ma ka war haysaa nebiyullaahi ibraahim martidii u timid ee la karaameeyey warkeeda ibnu cabbaas baa yidhi jibriil iyo mikaa'iil iyo israafiil iya ka mid aha id waqti dakhaluu calayhi nebi ibraahim ay u soo galeen faqaaluu waxay dhaheen salaama nusallimu salaama nusallimuka salaama waanu ku salaamaynaa qaala isaguna wuxuu yidhi salaamun nabadgelyo hee calaykum midba waxbaa go-an labada salaamood salaama wixii kor dhigay baa tan hore go-an jumla ficliya nusallimuka salaama tan dambena jumla ismiya salaamun qaala wuxuu yidhi isaguna salaamun calaykum yay ka dhiganta labada jumle waxaaba sii xeel dheer baa yidhi marka isagu miduu ku salaamay aljumla alismiya baa ka sii xeel dheer jumlada hore intaa markuu yidhi buu wuxuu yidhi qowmun antum idinku qowmun qolaatiin munkaruuna oo la inkiray qolo aanan garanayn baa tihiin macnaha qolo qurabaah qariib ahee aanan garanayn baa tihiin ee maxaa ahayde war idinma garanayne qof dee dadku u yimid oo kuma garan adugu kuma ahay idinma aanan garanay kuwama ahaydeen idinku antum qowmun munkaruun oo muxuu ku inkira dhallinyaro qurux badan muuqaalkeed bu ugu yimaadeen markaasaa dee lama aqoone waa la inkira ama martidu maba maqlayne isagaa sidaa naftiisa iskugu sheekeeyey ama dadkii la joogay nebi ibraahim bu wuxuu ku yidhi war ma garanayne qoladan kollayba soo marti ma aha salaan ka bacdi martidu sheeko kaloo iska sii socoto ma baahna in loo hawlgalo u baahan yahi moogta faraaqa waa iishay nebi ibraahim ilaa ahlihi ehelkiisaba isku majiira iyo reerkiisa deg deg martidii waa ka tegi qofka martida loo yahay inuu haddiiba martigelyada la soo dheereeyaa fiican koow martiduna waa inaysan ogaan inuu u howlgalayo ilaa waxaa dhici karta hadday ogaado inuu u howlgalayo inay dhahaan waxbaha noo samayn annaga haddeeraan meel hebel ka nimid haddeeraan wax soo cunnay kadaa fulaan inay diidaan waanaan loo sheegin faraaqa ilaa ahlihiibuu u ishay isku majiirayoo u leexdayoo aaday bay ka dhiganta madaa ilaa ahlihi fa jaaa faada fiiri isla markiiba wuxuu la yimid bicijlin weyn samiinin oo shilis dibiga weyn waxaa la yidhahdaa fawr dibiga yar oo hilibka macaan oo cajaa'ibkaana waxaa la yidhahdaa weyl weyl iyo weyl bicijlin weyl weylkaasoo samiinin jilis dee martida neef cayilan baa loo qalaayo waxaa taayoo eberkiisa mayaa loo lagu marti qaadaya wax fiican buu looley baa habaalay nebi ibraahim oo loo baa u joogtay dee samiinin cayilanoo macnaha weliba la dubayoo bicijlin xaniidin soo meel kale mahayn la solay oo dhagaxyaa inta la kululeeyo dabka la saaro baa hilibka dusha laga saaraya markaasuu saas u shiilmaya cajaa'ib buu noqonaya qaabkaas ugu soo muufeey umana dhihin marka hore waxbaa idiin qalay haddii marti la waxbaa la idiin qalay waxaas dee qofkaybay ku diidayaanoo midida ku qabsanayaan waxbana loo qalmayay dhahayaan oo ka dhaaranayaan ya hadduu halkan ismuujiyo oo xagga mididii soo faysto oo xagga neef soo qabto oo xagga dadkii istuso howlahaas waxaa la rabaa arrintii oo qarsoon ya inuu howlgalka sameeyo oo martida sooro fa jaaa bicijlin samiin faqarabahu waa u soo dhoweeyey dibigii solnaa ilayhim iyaga xaggood sayma cunin gacnaha lama aadin binu aadam bayna u muuqaa leegyihin qaala wuxuu yidhi alaa taakuluuna cuni maysaan maya marti intaa u howlgashay gacanta la aadi weyday isagu dad ba u qabaa mogta alaa taakuluuna cuna in la yidhaahdo xoogaa waxaa ka nadaamsan war maa cuntaan war mawaydnaa cunaynin war maxaa idinku dhacay alaa taakuluuna maa cuntaan cuni maysaan mayaa saasuu ku yidhi cibaaro cajaa'ibuu la yimi sidaa markay dhacday oo ay cuni waayeen haddii marti ah wax u keentay waxa cuni waayaanna waa arrin culays badan fa awjasa wuxuu qariyey fii minhum xaggooda khiifatan khawfan bimacnaa cabsi minhum xaalo xaggooda ka ahda khiifatan cabsibow qalbiga ku idmaaray markii cunnadii ay gacanta la soo aadi waayeen qaaluu waxay dhaheen iyagii laa takhafa cabsani inaa rasulu rabbika ka dhigan tahay rabbigaa baa rasuulow soo diraa nahaye ha cabsan wabasharuuhu waxayna ugu bishaareeyeen bighulaamin wiil wiilkaasoo caliimin cilmi badan haweenayda adaan weyn ee boqolka jidha iyo sagaashan iyo sagaal miday jidhaba wiil bay ku dhalaysaa saaraa la dhihi jira waana wiil caliim ah dee haddii mar la yidhaha cilmi wa yeelanaya waa noolaanayaa wey waa bishaaro kale cilmigana dee waa min alculamaa rasuul baaba laga dhigaya wiilkaa loogu bishaareeyey waa nebi isxaaq isxa- nebi isxaaq buu noqday isxaaq wey fabasharnaahaa biisxaaqa wa min waraa'i isxaaqa yacquub bighulaamin caliimin haddaa aragta waa nebi isxaaq bighulaamin xaliimin oo qur-aanka ina ku jidhana waa nebi ismaaciil taasay u kala leeyihin markii intaa hadalku isdhaafsadeen fa aqbalad waxaa soo qaabishay imra'atu nebi ibraahim haweenaydiisii saarra ahayd bishaaradii markay maqashay bay soo qaabisho soo socotay fii saratin xaal ay ku sugan tahay qaylo iyo sawax iyo hugun bishaaradii markay maqashay qol halkay ku jidhaa moogta bay iyagii soo aadi warkay rabtaa inay caddaysato ilaa iyadaa wiil baa helaysaan baa la yidhi iyadana waa qoftaa da'da ah fa sakat wajhahaa wejigeedii bay dharbaaxday dumarka caadadooda markay yaabaan la yaab wejigii bay macnaha saa iska tiriyo ma anigaan baa macnaha wiil dhalaya oo saan ah oo oo waxay ka dhigan tahay qaabka maaragtay noocaas oo kale ah marka fasakat wajha faaqbalad imraatu fii saratin horta waa hadlaysa waa qaylinaysa iyadoo ku sugan markaasay leeda ma anigaan baa xaggee baa macnaha da'daasoo sidaan sida caadada ku dareedha ilaa si khilaafsan weeyaane ya sida macnaha dumarku saasoo kale u dhahaano haaday yo haaday ma anigaanba ma garanaysaa sidaan aho saasaa maaragta dee wiilkaa dhalaya wa qaalad waxay tidhi cajuuzun ana anigu cajuuzun duq weyn baan ahayoo caqiimun ma dhasho ah see baan marka ilmo u dhalaya sagaashan iyo sagaal ina jidhaan la tilmaamaya nebi ibraahimna boqol iyo labaatan inuuba jirayba qaaluu waxay dhaheen malaa'igtii kadaaliki kaagaas bou qaala yidhi rabbuki rabbiga sidaadaas amarkaas aan warrannay baa alla xukumay ha la yaabin hana shakinin wiilkaasaa imaanaya atacjabiina min amri illaah qaaluu kadaaliki buu qaala rabbuka ma war baa ka nool innahu ilaahayna huwa ilaahay alxakiimu ilaahay weeyaan ilaahay waa midka xakiimka ah subxaana wa tacaala alcaliim ilaahay weeyaan والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب